أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room qarax khasaar lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose gaalada midooday ayaa bilowday fulinta qorshe ay ku doonayso inay kaga baxdo guud ahaan dalka soomaaliya mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayo suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan guud ahaan dalka soomaaliya xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadka ridada ay dad shacab ah ku laayeen deegaanka ay aqbar weyne ee gobolka shabeellada hoose munaasabad ay nabadoon ku caleema saaratay jufada qubays ee xilfiga la ah beesha ismaaciil aadan ee gaaljecel ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan ardayda madarasada caaisha bintu abubakar sidiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii jiriguna ay tahay tobanka bisha jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan qarax khasaar lagu gaarsiiyey kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ka mid ah oo ku socdaalaysay agagaarka tuulada muuri ee u dhexaysa deegaanka namber konton iyo laanta buure ee wilaayada shabeellada hoose qarax ayaa haleelay gaari booyad ah oo qayb ka ahaa gaadiidka kolonyada kufaarta afrikaanta waxaana jira khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka kale wilaayada islaamiga hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya mujaahidiintu ayaa xalay weerar qorshaysan oo ku ekeeyey bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku taala gudaha magaalada beledweyne waxaana ku dhintay hal askari halka mid kalena uu dhaawac culus ka soo gaaray sidoo kale mujaahidiinta waxay halkaasi ka soo qaniimaysteen agab kala duwan oo murtadiintu ay lahaayeen gedo mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga magaalada baardheer oo ka degan yahay guddoomiyaha maamulka ridada degmadaasi waxaana jira khasaare gaaray ilaaladiisa gaalada midooday ayaa gudagashay fulinta qorshe ay ku doonayso inay kaga baxdo guud ahaanba dalka soomaaliya warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare urur gaaleedka la baxay qaramada midoobey ayaa si rasmi u bilaabay soo afjaridda howlgalkii saliibiga ahaa ee muddada badan uu ka waday gudaha dalka soomaaliya qaybo ka mid ah xafiisyadii urur gaaleedkani uu kaga howlgeli jiray soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo unsom ayaa maalinimadii shalay lagu wareejiyey maamulka ridada ee galmudug shir jaraa-id oo wadajir ay u qabteen madaxa xafiiska urur gaaleedka qaramada midoobey ee soomaaliya saliibiga lagu magacaabo jemes swan iyo madaxa maamulka ashadala dirirka ah ee galmudug murtad qoorqoor ayaa lagu shaaciyey xirista xafiiskii unsom ee magaalada dhusmareeb murtad qoorqoor ayaa goobtaasi ka caddeeyey inuu si rasmia ula wareegay xafiiskii deegaanadaasi ay ku lahayd hay-ad gaaleedka qaramada midoobe oo haatan isku diyaarinaysa in si rasmi ah uga baxdo guud ahaan dalka soomaaliya bayaan hore uga soo baxay qaramada midoobe ayaa lagu shaaciyey in dhammaadka bisha tobanaad ee labada kun lix iyo labaatan albaabada loo laabi doono gebi ahaanba xafiiskeeda unsom ee soomaaliya iyadoo sheegtay in walaac xoogan ay ka qabto kobaca awoodeed ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab tallaabadan ayaa kusoo aadaysa xilli guuldaro ba-an iyo dhabarjab xoogan uu la soo dirsay howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga eusom islamarkaana kufaarta caalamku ay qireen in geesiyada towxiidka bariga afrika ay qarka u saaran yihiin in guud ahaan dalka soomaaliya ay kusoo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsantahay cali yare mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayo suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan guud ahaan dalka soomaaliya cismaan axmed uubow ayaa warbixintan haya maalinba maalinta ka dambaysa kufaarta caalamka iyo warbaahinadooda kala duwan waxa ay muujinayaan guuldarrada baaxadda leh ee ku habsatay duulaankooda mactabu dirirka ah ee muddada dheer ay ka wadaan dalka soomaaliya oo ay kula jiraan dadka muslimiinta ah ee allaah makaniyey geyiga geeska qaaradda afrika warbixin dheer oo bannaanka soo dhigtay fashilka dulhoganaya ciidamada siliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku adeegato ee riddada ah ayuu khamiistii lasoo dhaafay daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer waddamada reer galbeedka al-shabaab meel weliba ay joogaan waxay xilligan isku diyaarinayaan inay la wareegaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska the obserfer oo ah warbaahinta ugu afka dheer waddanka ingiriiska waxa uu wargeysku sheegay in marba marka ka dambaysa ay sii yaraanayso awoodda kooxda riddada soomaaliya islamarkaana cabsi aad u xoogani ay hareysay ciidamada huwantah ee difaaca ka samaystay hareeraha magaalada muqdisho warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay ciidamada yuganda iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan degmada awdheegle oo ay sheegtay in caga buuran aanay ku taagneen islamarkaana gacankuheyntooda magaaladu ay tahay mid aad u jilicsan mar ay degmada awdheegle booqasho naflacaari ah ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ay wehelinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada huwanta ayuu wargeysku tilmaamay in laga dheehanayay cabsida xaddaafka ee ka jirta halkaasi waxaa kale uu wargeyska isaga oo hadalkiisa sii wata uu yidhi duuliyaasha diyaaradaha ee yuganda oo waday gaadiidka ayaa ka walwalsanaa oo doonayay in ay si dhaqsaha u duulaan iyaga oo sheegay in al-shabaab ay suuragal tahay inay bilaabaan hoobiyaal sidaasi darteedna si dhaqsi ah looga baxsado goobta degmada awdhiglan ay tahay furin ay suuragal tahay in ay dhan kasta ka soo weeraraan al-shabaab maadaama ayuu yidhi dagaalyahanada al-shabaab ay joogaan meel qiyaastii boqol mitir oo keliya ka baxsan daafaha awdheegle runtu waxay tahay ayay tiri warbixintu in sanadkan gudihiisa oo keliya ay mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen inta badan deegaanada miyiga ah ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyaga oo doonaya khilaafo islaami ah oo ay ka hirgeliyaan geeska afrika wargeeska the obsefer intii uu ku guda jiray warbixinta waxa uu qiyaas ka bixiyey dhulka ay mujaahidiinta maamulaan oo uu ku tilmaamay in boqolkiiba soddon dhulka soomaaliya lagu soo dabaalay ku dhaqanka shareecada islaamka haatanna ay mujaahidiintu albaabada u taagan yihiin caasimadda muqdisho trisia baykan oo ku takhasustay arrimaha waxa looga yeero argagixisada sidoo kalena baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha maraykanka ayaa wargeyska u sheegtay in hanaankii mujaahidiinta daalibaan ay kula wareegeen dalka afghanistan ay aad u shaabahaan habka ay wax ku wadaan al-shabaab waxa uu qiray wargeysku in fashil xoogan uu ku yimid dagaalka qaatay ayuu yidhi muddada ka badan shan iyo tobanka sano oo dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo ingiriiska oo kaashanaya kooxda riddada soomaaliya ay kula jireen al-shabaab muddadaasi dheer kadibna mujaahidiintu ay yihiin awood kacdoon oo aad u xooggan oo weliba ku sigtay ayuu yidhi horraantii sanadkan inay qabsadaan magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho murtad axmed ciise cawad oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya iyo safiirkii maraykanka haddana ka tirsan mucaaradka riddada oo la hadlay wargeyska ayaa qiray in gebiahaanba ay fashilantay kooxda riddada soomaaliya waxaa jira hoosudhac ku yimid maalgelintii caalamiga aheyd ee soomaaliya ayuu yidhi gaalka lagu magacaabo jarles king oo ah safiirka ingiriiska u fadhiya magaalada muqdisho mar uu la hadlayay wargeyska wuxuuna muujiyey gaalkani walaaca ay london ka qabto kobaca xooggan ee mujaahidiinta iyo halista ku gadaaman mashaariicdii ka dhankaha muslimiinta soomaaliyeed ee ingiriisku uu ka waday dalka soomaaliya aadaanta uu ka sii raaraco howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee yuusoom ayuu sidoo kale wargeysku soo hadal qaaday wuxuuna sheegay in howlgalka midooda afrika ee dhaqaalihii ay ka goosteen kufaarta caalamku uu durbaba qoorta kula jiro sagaashan iyo afar milyan oo dollar oo deen ah islamarkaana uu u baahan yahay boqol sagaashan iyo lix milyan oo dollar oo kale su-aal uu wargeyska u soo bandhigay akhristayaashiisa ayaa ahayd maadaama awoodda jihaadiyiintu ay sii kobcayso kooxda villa soomaaliyana ay sii wiiqayso al-shabaab ma noqon doontaa tan ku soo xigi doonta kooxda daalibaan oo la wareegtay dalka afghanistan kana hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka trisian bakon oo baraka ah jaamacadda maraykanka ayaa tidhi waxay horey u muujiyeen awood dowladnimo oo la taaban karo waxaan aniga aaminsanahay in al-shabaab ay isha ku hayaan rajada fursadaha waxa ka dhacay afghanistan axmed ciise cawad ayaa mar kale wargeyska u sheegay in habaacsanaan iyo kala daadasho fara badani ay ka muuqato maleeshiyaadka ridada wuxuuna isaga oo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi askarta dowladda waa ciidan isku dhex yaacsan oo aan nidaam iyo caqiido toona lahayn sidoo kalena ma lahan qaabdhismeed ciidan lagamana yaabo inay ka guulaystaan kooxda al-shabaab wargeyska the obserfer waxa uu soo bandhigay dhacdo uu aad ula yaabay kadib markuu arkay maleeshiyaadka kooxda ridada oo iska duubaya muuqaalo been abuur ah kuna baahinayaan aaladda tigtogga iyaga oo sheegaya inay dagaal kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab dhinaca kale askari ugandhees ah oo wargeyska uu la kulmay ayaa sheegay in mujaahidiintu ay yihiin geesiyaalka run sheegay hadafkooda isagoo xusay in wacadaraha ay ka dhigeen awdheegle laga dheehan karo meedadka yugandheeska ee lagu feentay furimaha dagaalka haddii aad eegto kuwii naga dhintay waxaad fahmi doontaa in al-shabaab ay yihiin dagaalyahano khatar ah annagu tababar fiican ayaannu leennahay laakiin iyagu waxay u dagaalamayaan inay dhintaan ayuu yidhi askariga ka tirsan ciidamada yuganda ee u warramay wargeyska waxa uu sidoo kale wargeysku sheegay in weerarada nafurka ah ee ay fulinayaan mujaahidiinta al-shabaab ay ka tarjumayaan go'aanadooda biyo kaman dhibcaanka ah ee ay ku doonayaan in ay dhidabada ugu taagaan ku dhaqanka shareecada islaamka warbixintan oo uu maalmo ka hore daabacay wargeeska laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa qayb ka noqonaysa warbixinno iyo daraasaad caalami oo isdabajoog ah kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku soo bandhigayeen warbaahinada waaweyn iyo majalladaha caalamiga ah iyagoona si isku mid a u tilmaamaya in ciidamada towxiidka ee bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab ay qarka u saaran yihiin in ay guud ahaanba dalka soomaaliya ku soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cismaan dhuubow xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadka ridada ay dad shacab ah ku laayeen deegaanka ayaaqbar weyne ee shabeellada hoose marwaan maxamed ayaa sii ambaqaadaya warbixintan murtad daahir aamin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka ridada ayaa sheegay in maleeshiyaadka ridada ay weerar ku qaadeen dad shacab ah oo ku sugnaa deegaanka yaaqbari weyne ee shabeellaha hoose wuxuu sheegay in dad gaaraya ilaa shan ruux oo shacab ah oo ay ku jireen carruur ay maleeshiyaadka ridada ku dileen deegaankaasi murtad daahir aamin juusow ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadkan ay dhaawaceen dad kale oo shacab ah oo ay haween ku jiraan
runtii aad baan ugu xumaanay dadka shal reedka ee lagu dilay meeshaas runtii waxaa shalay meesha ku dhintay canug yar oo saddex jir ah ku kale oo aan toban sano gaarinna waxaa lii sheegay shalay isla shalayba inaha isbitaalka oo la soo gaarsiiyey digfeer waa lagu soo booqon karaa mas-uuliyiintii iyo madaxda dowladdu waa ku soo booqon karaan ilaa rogaal celin kale eeay lagu weeraray meeshaasne waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay dad kale afar qof oo dadka muxuu ahay dukaamaysiga u yimid ah canug yar oo la yidhaahdo isagana ilmaha hadda tobanka gaari ah oo axmed nuur la yidhaahdo wuxuu ku dhintay meeshaas rasaastii ay dowladda federaalka furtay wa waa waa markii ciidankaas uu runta ka sheegaya wixii dhacay waay meeshaas waxaa ku dhimatay laba canug oo yar yara oo ti kuna saddex jir u yahay kuna aan toban sano gaarin ayaa ku dhimatay waxaa kaloo ku dhintay nin la yidhaha cali cumar oo macallin dugsi ahaa tutaalka meeshaas ku dhimatay waxaa lii sheegay inay ay ka koobnaayeen muxuu ahaa shan qof oo ay laba ilmo yihiin waxaa dhaawacmay afar hooyo oo lasoo wado dhaawacooda hadda lasoo wado ayaa dhaawacmay oo hooyooyin ah xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka ridada ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka ridada ay dhibaatooyin ka wadeen deegaanka yaqbari weyne arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa danab ay dad shacab ah ku dileen deegaano ka tirsan shabeellaha hoose gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada degmada afgooye mahadsanid marwaan munaasabad ay nabadoon ku caleema saaratay jufada qubays ee xilfiga laha beesha ismaaciil aadaane gaaljecel ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan cabdiqani maxamed ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey deegaanka wardhiyan oo ka mid ah deegaanada hoostagaha degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan waxaa dhowaan ka qabsoomay munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna caleema saarayey nabadoon cusub oo ay yeelatay beesha qubays oo ka mid ah beelweynta direed ee degta wilaayada hiiraan waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada nabadoon haaruun moxamed cabdi oo ah nabadoonka cusub ee ay caleema saaratay beesha qubeys oo kelimad la siiyey ayaa goobta ku ballanqaaday in beesha uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka walaalkay maxamed aadan xilkiis igu wareeji waa ka wareejiyey asiga cawad culays baa ka dega ani culays baa i kor insha allah ilaahay baan u dhiibta anigana subxaana wa tacaala walaayada islaamka iyo nabadoonnada iyo wixii akhyaare waxaan ka doonayaa inay ii duceeyaan insha allah inas ilaahay ira galab galo ilaahay idankiisa ee xilka ii dhiibta beesha qabaysdhaah liiraaho walaalayaal waxaad og tihiin aniga oo iska ah nin iska reerbaadiye oo gurigiisa aan dhaafin anigoo ah ayaad iyo caleemo saaratay inaad tiriheen ninkaanaan ka rabnaa nabadoon saasaa tiri diyaar u noqdo kitaabka allaah inaan ku dhaqmayno ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay nabadoon haaruun iyo beesha caleemo saaratay ee qubeys waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala ha ka dhigo mid reerka barwaaqe iyo wanaag iyo guulku horse insha allahu tacaala ee kolba sidii la wada dareensan yahay reer qabays ee reer dhaah ah ee xilfiga la ah reer sugow hoggaankaa la keenay ilaahay tabaaraka watacaala waxaan u weydiinaynaa ha ka dhigo mid ummadda wanaag iyo khayr iyo diin iyo sharaf ku horka insha allahu tacaala sidoo kale waxaan rabaa inaan u dardaarmo beesha ragga odayaasha ah ee beesha maarata wax badan ka soo shaqaynayey iyo nin waliba oo hoggaanka ku-xigeenadiisa ah waxaan leeyahay gamuun baalaanama buubee walaalkaa hala qabta garba laakiin yaan lagu noqonayn kurtumaay iyo fatiiro ku taagan yaan la noqon insha allahu tacaala waa dardaarmi lahaa asiga waxaan u dardaarmi lahaa alla tabaaraka watacaala cabsidiisa reerka hoggaanka kuu dhiibtay u cadaalad sameey waxaan kaloo u dardaarmi lahaa dadkan waxa lagu hogaamin karo ee wanaag iyo khayr ku gaari karo nabadoon haaruunow waxaa waaye in ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa aad gaarsiisid waliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhan oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in wilaayada hiiraan ay aqbashay nabadoonka ay caleemo saaratay beesha qubays isagoona si gaar ah ula dardaarmay nabadoonka waxaan rabnaa soo kororkaaga aad ku soo korortay dhaqanka islaamiga ahee soomaaliyeed inuu noqdo mid xoojiya diinta islaamka inuu xoojiyo inuu noqdo mid xoojiya wuxdada iyo wadajirka inuu noqdo mid xoojiya jihaadka maanta ka socda bariga africa waxaan ku leeyahay dhowr qodob laazim qodob waa kii hore aan sheego ilaahay xiriirka aad la leedahay wanaaji qofna hadhow ilaahay kuula tegi ma rabbi marka aad hortegaysid wixii ku anfici lahaa adduunka hadda ku samee qodobka labaad oo nabadoon aan kuu dardaarmaya waxaa weeye ciddaad mas-uul u tahay ama qubaysaan noqdeen marka hadda sidaan fadhiido oo halkaa aad joogtid nabadoon muslim baa tahay shareeca islaam baad matashaa dadkaan meenta meesha fadhiyo kuu yimid dhammaan waa muslimiin jifadii adiga hadda ku soo calayma saartayna ma aha qof walba wuxuu u yimid oo u soo xaadiray doorashadaada iyo jacaylka uu qabo qoyska aad matalaysa wuxdada ama wadajirka ka shaqeeya ilaahay baana nagu addoonsaday subxaana wa tacaala qodobka kale oo saddexaad oo aan kuu dardaarmaya waxaa weeye waa qadiyadda ku saabsan reerkaaga waxa ugu horreeyo oo aad kala shaqayso ha noqoto dadkaaga diinta alle barashada inaad ku dadaasho waxaad qoyskaaga ansaarta ah waad arkaysaan boorka ay soo qorteen reer qubays waxa ku qoran qabiilada ansaarteed baa ugu qoran si guud qubays waa beel xilfila ah oo walaalahood gaaljecel waana beeshii ugu horraysay oo xarag shabaal mujaahidiin xilligu amiirka uu ahaa amiirkeenni shahiiday raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica ilaahay shahaadiisa u aqbalay abu zubayr ciddii ugu horraysay oo beeca iyo ballan la gashay kitaabka ilahayna kula gashay ahaayeen beesha aad maanta u intisaabta oo dhaqanka iyo dhalinyada la tahay waa beeshaas qoyska hooso aad maanta tahayna waa qoyska ciwaanka ku soo qortay inay yihiin ansaar inay yihiin ansaar micnaheedana waxaa laga wadaa u gargaarayaasha kitaabka alle iyo dadkiisa baa laga wadaa haddaadan dadkaada wax barin oo aadan diinta ilaahay macrifo aan loo yeelan qiimo yeelan maayaan qoyskan waa inuu noqdo qoys ku hanuunsan oo baranayo gabar iyo wiilba kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam qadiyadda kaloo aan kuu dardaarmaya waxaa weeye waa arrinta ku saabsan in qoyska aad mas-uulka ka tahay aad ku xirto oo aad u dirto mushaarakada jihaadka maanta socda qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa leh hoggaan dhaqan oo beesha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona qabaa'ilka wilaayaadka ay ku tartamaan kaalinta kaga aadan halganka jihaadka bariga afrika waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambeyntii ardayda madarasada caaisha bintu abuubakar sidiiq ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga bay bashiir muuxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkani eegaya ولام الجال قاد أقشاع ونور العلم قاد شعشع وساد اليوم من بالأمس يرعى البوم أو يزرع تشرفنا بذا القرآن بدون الله ما أروع madarasada caaisha binta abibakar sidiiq ee deegaanka raamacadey waa madrase ay maclimaad ka yihiin gabdho deegaanka ah oo ka soo aflaxay dufcadii ugu horeysay macadka ricaaya ee ka furan degmada boolafulay kaas oo hoostaga maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay madarasadan oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee sharciga ayaa ka furan deegaanka raamacade ee hoostaga degmada qansax dheere muddo sannado ah waxaana wax ka barta oo ku xiran dumar aad u fara badan horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa madarasadan maadaama si aadaha u muuqdo juhdiga waxbarasho ee ka socda dhowaan andalus ayaa ka qayb gashay bandhig cilmiyeed heer sare oo ay soo gudbinayeen dumarka deegaanka raamacadey sidan ayuuna u dhacay bandhiga باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها ولي حروف ماد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق أمز هاء ثم لوصله فعين الحاء أدنى غين القاء والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف ولام الجال قد أقشع ونور العلم قد شعشع وساد اليوم من بالأمس يرعى البوم أو يزرع تشرفنا بذا القرآن بدون الله ما أروع بسنة أحمد قمنا دعاة سادة تلمع ملكنا الغرف والشرق وبسنا الكفر لن نركع حملنا السيف والقرضاس والقسطاس لن نرجع ما شروط لا إله إلا الله شروطها سبعة وهي العلم اليقين المحبة الصدق الإخلاص الانقياد القبول ما أركان كلمة التوحيد أركانها اثنان وهما النفي والإثبات sidoo kale dumarka muslimaadka ee wax ka barta madarasada caaisha ee deegaanka raamacadey ayaa soo bandhigay anaashiid ku baxayay luqadaha soomaaliga iyo carabiga iyagoona ka warbixiyey heerka waxbarasho ee madarasadan iyo maadooyinka ay ku bartaan ومدرسة عائشة صديقة ومدرسة دقان كرم عدي ومدرسة خيرك لو يقان الله دورة قبله إسلام كإن باذن دذالي ودذي رسولك بيواذا رعينه وقبله كودا يذن أمنا عائشة كم وجدنا من عتاد وسلاح في غضون حملة مبنى الضلال حسنت رشيتك فرحا قرالا دمدم الضباب ضم النزال دروسك لدوان وكم القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم أربعون النووي حسن المسلم سلم السر متن أبي إسحاق أساسيات في تربية الإسلامية خذ عقيدة الواجبات المتحتمات تحفة الأطفال دروس المهمة هداية المستفيد يولي بكتابك حال السلف مع الوالدين ليروا دوردي سادانين دمات ugu dambeyntiina culimada iyo waxgaradka deegaanka raamacadey ayaa aada u soo dhoweeyey dadaalka waxbarasho ee haweenka deegaanka iyagoo bogaadiyey bandhig cilmiyeedkii ay soo gudbiyeen horta ilaahay barakay gabro ilaahay weyn waaxida juhdiga iyo biyemiisayshoo akhra lihinka kaab horto deegaanka balaan badanga ka nool gabro badanga ka nool madaaris badanga ka furun laakiin madarso madarsuun lamada qaabkaadi shucuurti iyo ati iyo yacni waxyaaba laha ka bandhigkii oo gudaashanaylalka baradi war haddamayaa runtii aan ahan kooba korne weliba aan unku hadala korno anan awoodnan ana ku hadalo ninsheenay fuma baadishe maylarhay isu walayde gebriga deegaankii lay ku dhalati oo waana maylarhay isu walhabarati waana hatina dadkii ciyaalkii gebroogi deegaankii roogi horto koro anqaadi ilaahay barakaaya iyo horta ilaahay nasiibkaana ka waali madarasada caaisha ee ka howlgasha deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamigaha ee baay waxa ay qayb ka tahay madaariista hormuudka oo ah xagga waxbarasho ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu